sharciga ku noqoshadiisa cutubka sagaaliyo tobnaad oo markii rabbiga ilaahina uu wada gooyo quruumaha rabbiga ilaahina uhu uu dalkooda idin siinayo oo aad meeshooda gashaan ee aad degtaan magaalooyinkooda iyo guryahooda markaas waa inaad saddex magaalo gaar kaga dhex dhigtaan dalkiinna uu rabbiga ilaahina uhu idin siinayo inaad hantidaan oo waa inaad jidka hagaagsataan oo dalka rabbiga ilaahina ahu uu idin dhaxal siinayo soohdimihiisa waxaad u qaybisaan saddex meelood in gacanku dhiigla kastaaba halkaas ku cararo oo gacanku dhiigla halkaas ku cararayo oo noolaanayo waa caynkan oo waa kii deriskiisa kama ku dilay isagoo aan hore u nacbayn sida markii nin deriskiis duurka ugu raaco inay qoryo soo jaraan oo gacantiisu ay faas ka qaadato inuu geedka ku jiro oo markaas birtu intay daabka ka siibato ku dhacdo kii deriskiisa ahaa ee uu saas ku dhinto markaas isagu waa inuu ku cararaa magaalooyinkaas middood si uu ku noolaado waaba intaasoo ka ardoonka ah uu gacan ku dhiiglaha raacdaystaa intuu qalbigiisu kulul yahay oo uu gaadhaa jidka fog aawadii oo uu markaas dilaa isagoo aan dhimasho istaahilin maxaa yeelay isagu horay uma u nacbayn oo sidaa daraaddeed waxaan idinku amrayaa oo idinku leeyahay waa inaad saddex magaalo gaar ka dhigtaan haddii rabbiga ilaahiinna uu u ballaadhiyo soohdimihiinna siduu awowyaashiin ugu dhaartay oo uu idin wada siiyo dalkii uu awowyaashiin u ballanqaaday inuu iyaga siinayo oo dhan oo haddaad xajisaan oo wada yeeshaan amarkan aan maanta idinku amrayo oo dhan inaad rabbiga ilaahiinna aad jeclaataan oo aad weligiin jeedkiisa ku socotaan kolkaas saddex magaalo oo kale oo aan saddexdan ahayn waa inaad ku darsataan si aan dhiig aan xaq qabinu loogu dhex daadin dalkii rabbiga ilaahiinna uu idin siinayo waaba intaasoo dhiig idin saarnaada laakiinse haddii nin deriskiisa nacab yahay ee uu isaga meel ugu gabbado oo uu markaas ku soo boodo oo uu ku dhufto nabar uu u dhinto kolkaas hadduu u cararo magaalooyinkaas middood waayeellada magaaladiisu waa inay cod u soo diraan oo halkaas ka soo wadaan oo waa inay kii aardoonka ahaa gacantiisa ku ridaan isagu ha dhintee oo isaga ishiinnu yaanay u naxin laakiinse dhiigga aan xaqa qabin reer binu israa'iil dhexdooda waa inaad ka fogaysaan si aad u nabadoonaataan midkiinna waa inuusan inaba durkin soohdinta deriskiisa oo hore loo dhexqotomiyey dhaxalkiinna aad dhaxli doontaan ee dalka rabbiga ilaahiinna uu idin siinayo inaad hantidaan qof keliyahu yuusan nin ugu marag furin xumaan ama dembi uu dembaabay toona laakiinse wax kastaba ha lagu adkeeyaa afka laba markhaati ama saddex markhaati haddii markhaati aan xaq ahaynu uu nin ku kaco oo uu ku marag furo inuu xumaan sameeyey markaas labada nin oo muranku ka dhaxeeya waa inay soo istaagaan rabbiga hortiisa iyo wadaadada iyo xaakinnada waagaas jiri doono hortooda oo xaakinnadu waa inay xaalkaas aad u baadhaan oo baleeg haddii markhaatigu yahay markhaati been ah oo uu walaalkiisii been ah ugu marag furay markaas waa inaad ku samaysaan siduu damcay inuu walaalkiis ku sameeyo oo sidaas waa inaad dhexdiinna sharka uga saartaan oo kuwa hadhay xaalkaas way maqli doonaan oo cabsan doonaan oo markaas kadibna inaba dhexdiinna shar dambe oo caynkaas ah kuma samayn doonaan oo ishiinnu yaanay ninna u naxin naf naf ha u baxdo elna el ha loo rido elegna eleg gacanna gacan ha loo gooyo cagna cag